أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa aan idinkugu heno qodobo xiise badan oo ay ka mid yihiin faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya weeraro toos ah oo xalay ciidanka mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dembeeyey ayaan caawa idiin haynaa haweenay soomaaliyeed oo ka warbixisay dhibaato iyo tacaddi xooggan oo ay kala kulantay ciidanka xabashida etoobiya waxaad dhegaysan doontaan codka haweenaydaasi doonni ay saarnaayeen tahriibayaal kor u dhaafaya boqol ruux oo ku degtay xeebaha dalka liibiya jamciyadda ixsaan alkhayriya oo raashin qaybin ka samaysay deegaanno dhacaduleedka degmooyinka baraawe iyo sablaale ee wilaayada shabeellaha hoose qodobada kale waxaa ka mid a waxaan idiin haynaa qaybtii labaad u furow mid ka mid ah degmooyinka soo koraya ee wilaayada baay haddaba maxaan kala soconnaa horumarka deegaanka iyo sheekooyinka u gaarka ah ee ku hoos duugan waxaan idiin haynaa qaybtii labaad warbixinnadii aan ugu magacdarnay baraaraha u furow qodobadaasii kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka
وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar toos ah oo xalay ciidanka mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigyo maleeshiyaadka murtadiyiinta ay ku lahaayeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo alaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb waxaana ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar xalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada balcad ee shabeellada dhexe waxaana weerarkaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah laba askari oo kalena waa lagu dhaawacay inta uu dagaalku socday waxa ay ciidamada mujaahidiintu sidoo kale la wareegeen laba barkantarool oo maleeshiyaadka murtadiinta ah ay ku lahaayeen degmada balcad waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa doorasho boob kursi lagu sheegay oo maanta ka dhacday baydhaba magaalada baydhabo ee xarunta maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee koonfur galbeed waxaa maanta ka dhacday wax doorasho lagu sheegay oo uu muran iyo buuq ka taagan yahay doorashada ka dhacday baydhaba ayaa xildhibaannimo loogu doortay mid ka mid ah xubnaha murtadiinta ee aadka ugu dhow xasan gurgurte balse kursiga loo doortay ayaa ahaa mid uu ku fadhiyey xildhibaan kale kursigan ayaa la sheegay in maanta loo doortay cabdiqaadir maxamed nuur oo loo yaqaan wasiir tigtog kaasi oo kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho ugu magacaaban wasiirka dekadaha kala mid ah dadka ku dhow xasan gurgurte xildhibaanka kursigan ku fadhiyey oo lagu magacaabo isxaaq cali ayaa soo hadlay qoraal uu u diray xildhibaanada riddada ayuu ku sheegay in kursiga uu ku fadhiyey ay ka dhaceen xasan sheikh iyo kooxdiisa qoraalka murtadkan ayaanu xurkiisa u dhignaa sida tan xildhibaanada waxaan idin caddaynayaa anigoo ah xildhibaan isxaaq cali subag in kursigii aan ku fadhiyey ay iga dhacayaan xasan sheikh iyo tiimkiisa arrintan ayaa baraha bulshada ka dhalisay hadalhayn ballaaran waxaana tan loogu tilmaamay iskudhexyaac dhanka doorashada ah oo ka dhex jira xasan sheikh iyo kooxdiisa kuwaas oo sheegayay in ay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah maantana guddigiisa baydhabo ku qabtay doorasho dadban oo boob lagu sheegay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa boqol iyo labaatan qof oo taariibiyaal ah oo dooni ay saarnaayeen kula degtay xeebaha liibiya in ka badan siddeetan qof oo tahriibayaal ah ayaa lagu laayahay badda mediteraneanka kadib markii ay degtay dooni ka baxday magaalada taajuura ee dalka liibiya sida ay sheegtay hay-adda i o m ee hoos tagta waxaa loogu yeero qaramada midoobay doonidan oo la sheegay in ay saarnaayeen qiyaastii boqol iyo labaatan qof ayaa ku qallibantay badda dhexdeeda xilli cimiladu ay xumayd islamarkaana dabeelo xoogani ay dhacayeen waxaana la xaqiijiyey in ilaa iyo hadda la helay meydadka laba qof oo keliya maraakiib ganacsi iyo kuwa gurmadka ayaa ku guulaystay in nolol ay ku gaaraan soddon iyo laba qof kuwaas oo loo qaaday jasiiradda lambaduusa ee dalka talyaaniga taasi oo ah marinkai ugu weyn ee tahriibayaasha ka yimaada waqooyiga afrika ay u soo maraan yurub hay-adda socdaalka adduunka i o m waxay sheegtay in bilowga sanadkan labada kun lix iyo labaatan uu yahay kii ugu dhimashada badnaa tan iyo sanadkii labada kun afar iyo tobankii iyadoo xustay in dad ka badan sagaal boqol iyo sagaashan qof ay ku dhinteen badda tan iyo bilowgii sanadkan dhimashada ka dhacda bartamaha mediteraneanka ay hay-adda socdaalku sheegtay inay kor u kacday boqol iyo konton boqolkiiba marka la barbar dhigo sanadkii hore iyadoo liibiyana ay noqotay marinka ugu weyn ee ay sii marayaan tahriibayaasha naftooda u biimaynaya gaarista dalalka yurub waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad toban askari oo lagu dilay weeraro ka dhacay dalka burkina faso weerarada ayaa waxaa ka dhashay khasaare naf iyo maalba leh oo soo gaaray ciidamada xukuumadda wagaduugu waxaana lagu dilay ku dhowaad toban askari weerarka koowaad ayaa lagu ekeeyey xerada ay askartan ku leeyihiin deegaanka soodkuuri ee ku yaal gobolka fadagorma ee dalka burkina faso warar ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu xaqiijiyey in weerarkan lagu dilay saddex askari oo ka tirsan xukuumadda burkina faso waxaa intaa dheer oo weerarka lagu soo furtay mootooyin xerada u yiilay askarta la weeraray iyo hub noocyo kala duwan leh oo ay goobta uga carareen ciidamada xukuumadda weerarka labaad ayaa waxa uu maalintii shalay ka dhacay xero ay askarta xukuumadda burkina faso ku leeyihiin deegaanka badombawi ee ku yaala gobolka wehigooya ee dalka burkina faso warka ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan dhegta dhiigga loogu daray ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidankii ku sugnaa xerada sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin weerarkan kusoo furteen mootooyin qoryo b k m ah iyo agabyo kale oo milatari xubintiina cabdiwahaab caawo waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka haweenay soomaaliyeed ayaa ka warbixisay dhibaato iyo tacaddi xooggan oo ay kala kulantay ciidanka xabashida etoobiya haweenaydan ayaa ka sheekaysay qisooyin xanuun badan oo qalbitaabad leh islamarkaasina ay kala kulantay xabsi ay ku hayeen ciidanka etoobiya waxa ay sheegtay in noocyo tacdiib daran ah ay kala kulantay xabsiga taasoo ay u sii dheer tahay kufsi iyo xadgudubyo kale oo aan la sheegi karin iyadoo intaa ku dartay in keligeed aysan ahayn balse ay dhibaatadaasi la kulmaan dad badan oo soomaali ah waxa ay tilmaantay haweenaydan in etoobiyaanka ay xabsiga ku gureen dhammaan eheladeeda qaarkoodna ay gowraceen ciidanka xabashida sida walaalkeed iyo wiil ay eeddow ahayd eed ahaan dadku wuu iska wada eedaysnaa ruux walba wax lagu eedeeyaba waxunbaa lagu eedeynhayay wixii laygu eedeynhayay waxaan qirsanaa ma ahayn laakiin shubtadaad wax u qabatayba iyo waxba ay ku agmareen iyo waxbaad u qabatay unbaa laygu eedeynhayay waxaan ogolaa iyo waxaan qirsanaana ma oonan ahayn iyo waxaan ahaa marka waa lay qabtay ciddii u horeysay ay qabatay xilliga lay maxnaha xilliga dhibaatadii soo haysatay aad bay u fara badnayd aad bay u fara badnayd aad bay u fara badnayd maskaxdaydii iyo qalbadaydii bay rogtay sidii macnaha inaan wax kasta iska iloobay hadda igu kaliftay dhibaatada macnahaasay ii soo haysatay una weligeed daba joogta ay u noqotay xusuustayduba inaad haddaan hadda halkaa ku dhigay inaan iska ka iloobay noqotay marka ninkii u horeeyey ay qabtay tikro ahaa qabtay marka markii lay qabtay ayaa barkad biyaa laygu dhex riday garaa-ib baa layla dhacay iyo ulxarbida qoryaha intay la baxaan bay ila dhici jireen marka jidhkaaga hadduu dilaaco kolay dhig kama soo daadanhayo kabad cadun buu noqon jidhkaagu hadduu dilaaco kolay waxa kugu dhacayaana malaha laftu ku jabiyey mooyaane hilibku ku dhacayaa isma odhan haysid xadhig bunji aada u dhuuban aada u dhuuban oo ega markaan arkaba ka guryaha lagu dhisay meterka ku qabsadaan markaan arkaba hadda qiiro horle xadhiga waa necbahayba ayay korka iga geliyeen barkabday igu dhex rideen marka xilligay igu rideen ayaa miyiri igu dambeysay ma garanayo xilli layga soo saaray iyo xilli meel kale lay keenay ma garanayo intii muddo fara badan baa sidaa kolba laygu celin jiray laygu celin jiray laygu celin jiray kolba xadhigaa layla isticmaali jiray marka xilligaa xiliyahan idhabahayd gurigeena ma laf buu leeyahay qac buu iyidhi xilligii ugu horeeyay qac buu iyidhi marka lafta cunaheena ma laf buu leeyahay baan ku idhi haddana mar labaad arrin kale igu keeneen tii kolkaan waxba ku sheegi waayey ay tii in fara badan igu hayeen aan waxba ku sheegi waayey ayay dhagax waaweyn oy guryaha ku dhisi jireen dadka guryaha dhisaa oo derbi balanbalmeel layidhaha laga soo guray oo aada u waaweyn oo guryaha ka hadhaayoobay iyo dhagaxba intaysa ay seexiyaan bay igu dhisi jireen dhagaxa iyo jaajuurkii markay igu dhiseen ayay korkaygaga sii istaageen iyaagii xabashida ahaa marka ma garanayo xilligii inuu ninkii cagta i saaray dhagaxyaantii u horeeyee lay saarayba naqaskiibaa igu noqday xilli macnaha aiga ay kabti iga qaadeen iyo xilli ay dareen iisoo noqday ma garanayo waxyaalaha isoo maray way ugu wadi jireen way ugu wadi jireen xilligan haddana miyirsado dhagaxyaanku kol iyo labiiyo saddex iyo afar toona ma aha way igu wadi jireeno maxay iigu dareen kufsi iyo isticmaal bay haddana iigu dareen saddex bilood oo ciral laga bilata ayayna kaadidaydu ayna noqonin caddaanu dhiiguunahaydu socon jirtay way kaadidaydu iska socotay uuna dhiig ahayd oo ma qarin kartid lnkaydaada iska socotoo go-an ma qarin kartid dhibaatada kusoo gaadhay uun darteed kaayadaada iska socota oo haddana dhiiga ma qaadan li walaalmadoo dhan bay haysatay dhibaatada to hadda macnaha sheegsheega macnaha qaraska igu kacayo weeyaane ma aha dhibaatada ummadda way wada haysatay keliya iguma ahayn way kasoo gudbeen haddana waxay keeneen inay xadhkaha halkaa hilibkaasi haddaa wuu iga go-an yahay halkaa kalena wuu iga go-an yahay xadhig bunjigii nooca ahaa ayay dhowr iyo toban habeen halkaa igu bariyeen saasay igu bariyeen xadhig bunjigiina way igu gooyeen kaano igaga gooyeen kaano igaga gooyeen dibna way ii xidheen dhowr iyo toban habeen baan xadhigii layga furan oon sidaa u xidhnaa oo weliba labadaydaa meel oo dib la isugu geeyey xagga dambe la isugu geeyey haddana anigoo sidaa ay kalbad igu qabteen labada naas hadda midka bidixda waan la-ahay kalbad bay igu qabteen marka kalbadda igu qabteen buu naaskii dilaacay gabadh yar dabafoodley ana waan ahaa xilliga wuu dilaacay marka ma garanayo haddaa xilligaa xadhiga inuu igu xidhnaan baan garana xilliga ay kalbada igu qabteen siday reeruhu lahaayeen in fara badan baa lagaa samraa la yidhi oo shanqartayaa la waayay naaska oo shanqartayaa lama maqal malaha siday yidhaahdaan naasku dee naas kalbad lagu qabtay dhibaatadiisa waad garanaysaan marka hadda waan beelay naaskii haddana xadhkihii sidaa ahaa ayay iyagii nooca aha iga firi kari waayeen bir bay kaga gooyeysneen birtiina way gashay haddana waxba waan sheegi waayey haddana way la boodeenoo binad bay igu qaleen waxyaalahaasi binadyo weeyaan hadda nabaradaas oo kale binadyo weeyaan binaday igu qaleen weeyaan binad bay igu qali jireen binadka qoriga igu qali jireen marka halkaan guriga ugu go-ay baa la odhan jiray in fara badan bay xilligan halkaa ka dhaqaaqi waayey nabarka igu dhufteen bay soo tuureen waxay dhaheen wataasa qaata baktiba marka la imoodayo iyagu bakti bay kolkaa imoodayeen nabarkaas ay guryaha ay gooyeen marka meel kaleo iyadana kale ootee bowdada dhexdeedaana sidoo kale intay dhiig baxday ayay moodeen inaan meyda yarba iskaga kay tageen xabashidii sirdoon buu ahaa ninka xabashigee la socday ninka la socday soomaali buu ahaa laakiin magaciisa ma garanayo ruuxu dareenka iyo waxgaradkii walaal wuu iga tegay waxaan wax ku garta muuna imarin waxaan wax ku garta muunan imarin kufsigana sidoo kale u ahaa marka uu la booday cunibaan marka waxba ka liqi waay hilibkaasin hoos buu ii go-ay cunahan buu hoos ii go-ay wax waxay dhakhtarsan iyo wax meeli geysanna ma jiraan reerka nagi dhammaanintii la wada xaraystayba maxay ahayd jeelku wada jiraa markiis alla ii soo dayay anigii la keenay halkii aan ka soo baxay ayaa haddana la yidhi soodo qabta haddana mar labaad bay ganay soo qabteen iyagii unba dib haddana ii soo celiyey mar labaad haddana sidii oo kale dhagixii iyo balaaday igu dhisi jireen ayay sidii oo kale iigu celiyeen ilaa ay sheegto imaad gaaladan waxba igama oga iyagana reerkanagi dhexdiisa dadkanagi dhexdiisa baa igu diraya oo ku celiya oo kolba si hor la iigu diraya marka kufsiguna isagoo wax sheeg laga sheekayn karo kow iyo labiiyo saddex toono lasoo qaban karo ma aha gaaladii markay sidii igu fasaxday ayaa dhakhtar lay geeyey dhakhtarkii wuxuu yihi gabadha keliyaheedu ma shaqaynayaan oo dhagaxyaantii laygu dhisi jiray aduu dhakhtarkii dawi soo siiyey haddana ilaahay mahadiisa waan kusoo fiicnaaday aniga keliyaba ma ahayn hadhkoo cad inuu gabdhaha ku qabsan jiray meheradaha hadhkoo cad intuu baashii ka badan inuu hadhkoo cad gabdhaha ku qabsan jiray oo qururadda kugu kala jebin haddaad hataa dhawaaqda qururadda kugu kala jebin oy walaalaha halkaa taagan yihiin wayna kaala hadli karin oo odhan kulli ciidanka dhan ee meesha jooga wuxuu ku odhanayaa waan wada fullo waan wada qabnay dhaha waanu wada qabnay ma wax dhintay kulli annaga iska wada leh magaaladii dadkii kugeeya dadkii walaalaha iyo heelkaa kulli way wada maqlaan waxaanoo dhan waa wax wada dhintood xirigala annaga iska wada waxaysana ayuu nagu odhanayaa kulli wada dhaha raggiiba intuu isugu kaana soo ururiyo yuusaa ku odhan dhaha ku dhaha ayaa odhanaya haddana mid macnaha habeenkaa ishu qabato intuu la boodo unbuu meel la tegiyo haddee isdhaqaajsana quradu mula dhici haddii kalena fartu doono buu ka qori isagii cidu wataba keligiiba ma adu cidu doonu kaxaysanaya waxaa ay soo martay dhibaatada kufsiga dee kow iyo labiiyo saddex iyo afar toona ma aha waxaa kaloo ay soo martay ama gaal ha noqoto ama ku ila dhashayba ha noqoto oo dee kaasiba ku macnaha diinta islaamka sheeganaya unbaa kaa diinta islaamka sheeganaya uu ila dhashay sooma ilaan gaal kumaana la dhalin ilaa ka diinta islaamka sheeganaya uu ila dhashay waxaa kaloo ay soo martay inuu wiilku walaalkay dhalay ay maanta oo kale adh raacay casarkii inuu yimid wiilkii casarkii reerkii ku tukaday in lala tegay reerkii wiilkiina ariga u kacay bay moodayaan ileen korka naga yimideen xabashadii oo nayuu ah wiilkii bay qabteen way qawraceen wiilkiioo qalan iyoanay meel gaaray gu hayeen bay dhaheen wiilkii intay qaleen ay saa u dilaaciyeen calooshiisii saa banaanka u taaloo qalan ayay dhaheen xambaar kolkaan ma qaadi karayn way soo kaxeeyey meesha xali fadhiyana dab ku shiteen dabkii gacanta ii geliyey dab marka faraahiisaasay noqdeen wuu soo qaaday ma qaadi kara miya ha dabkiibu gacanta ii geliyey marka marka dhibaatada gacanta ma xusuusanin hilibka qalan baan xasuustay oo qalbigaya ku maqnaaye ma xusuusnay gacantayda waan laawe dhibaatada gacantayda mayna qabanin walaalkay ani mataankaygi anu mataan baanahay sidoo kale intay la tageen bay gowraceen eray ku kor gowraceen waxaasi kala ma jiray dheheen waraabaa cunay oo ku cunay qaraacdaa nooga daran xilligii kastaba waxaa la dhahaa wiint in nool yahay meeshaasu jooga ilaa labaatan sano waxbaa dheer ani mataankaygibuu ahaa reeraa lagu dul gowracay waxaa la yidhi waxaasi kala ma jira waraabaa ku jajabsaday halkii oo ku cunay animataanka iiboo ah marka walaalo dhibaatadana soo martay wax kow iyo laba la odhan kara ma aha hadda walaalka oo kale ayaa geel buu agtanada ku xarayn jiray meelsha xoolaha noo reer degan baan ahayn marka reerkii deganaa wiilkii kolkuu geela soo xareeya keligiiba ayuu caagad biyaa noo soo doonan jiray fiidkii ayaa xabad dhacday waanu weynay marka xabadina way dhacday waanu weynay marka wiilkii markaanu soo aroortii baan soo tegay geeli baan sida xeradii ka siiday geeli oo xeradii in yaroon dhirgiya xaraysan tahay iyo waxaanu imid meeshii oon waxba joogin oo meel dhiig aad u fara badanood mooda neef geela in lagu gowracay ayaan saa u fiiriyey meeshii waan raadkii wax jiitina waa raad xabasheed waan qaaday marka raadkii raadkii baan waxoogaa hayay in badan baa sii hayay jiitintu waa jiitin aad u weyna waxaad moodaa wax weyn in lagu jiido geel ah jiitintu aad bay u weyn tahay waan raab qaaday dhiiggiina wuu ingegan yahay waana dhiig aad u fara badan jiitintii baan qaaday waan qaaday waxaan ku baxay wax geed saa ugu raaran oo saa loogu tiiriyey ayaan ku baxay geedkii baa saa loogu tiiriyey wiilka fur buu lahaa oo intaasu fur goonaayo ciraadka soomaalida ruux baa habeenku dhashaa fur la gooyaa fur baa la gooyay wiilka fur buu lahaa wiilkii baa geedkii saa loogu tiiriyey sawir bay kaga qaateen geedkii bay dhabar dhabarkaa marka uga sii kala daayeen waxaan ku soo baxay dhurwaa iyo dawaaca cunaya sheekada waan sii wadi lahay waan kari lahay marka ilaahay baa mahadle wax keligan haystay walaal ma ahayn wax madawada haystay baa wax keligu ahaa كالإفلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كالإفلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka jimciyadda ixsaan al khayriyah ayaa raashin qaybin ka samaysay deegaano dhaca duleedka degmooyinka baraawe iyo sablaaleh ee wilaayada shabeellaha hoose jimciyadda ixsaan al khayriya ayaa mashruucan raashin qaybintaa u samaysay kun qoys oo ku dhaqnaa deegaano dhaca duleedka degmooyinka baraawe iyo sablaaleh waxaana mashruucan raashin qaybinta ah qayb ka ahaa culimo iyo waxgarad qayb ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada shabeellaha hoose ugu horreyn waxaa kelimad ka jeediyey mashruucii raashin qaybinta ee jimciyadda ixsaan al khayriya sheekh mustafa asalafi oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا إله باماتن ولا ليال إلهي هيدن بركيه hawsha maanta aan qabanay taakulaynta iyo gurmadka waa amar ilaahay annagana siiyey ilaahay wuxuuna leeyahay watacaawanuu cala albiri wataqwa annaga inaan noolaanno muslimiinta qaar ka miday dhibaatoodaan diinta ma qabto marka waxaad ogaataan maanta gaalada waxay noo daba taagan tahay oo dayaaradoodii noo daba taagan yihiin oo ay guryaheennu nugu duqaynayaan waxay tahay shacabka muslimka aan walaalaha nahay oo aan isgarabsanayno ayay noo diidan yihiin maskaxda ku haaya waxa weeye dhibaatada halkaasay taagan tahay marka insha allahu tabaaraka wa tacaalaa annaga iyo shacabkeennana ma kala go'i doonno waa isdaba taagnaanaynaa insha allahu tacaalaa waxaan qaban karno ayaan qaban doonnaa ilaahay subxaana wa tacaalaa aan ka cabsanno roob la'aantan iyo dhibaatada waxaa keenaya dunuubta annaga aan ku dhaceenno insha allahu tabaaraka wa tacaalaa inta aan joogno waxaan qaban karno waan qaban doonnaa diinkii ilaahay nafteenaan ku bixin doonna insha allahu tacaalaa wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamed mashruucii raashin qaybinta loogu sameynayey bulshada ku dhaqan deegaano dhaca duleedka degmooyinka baraawe iyo sablaale waxaa qayb ka ahaa qaar ka mid ah waxgaradka wilaayada shabeellaha hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya alxamdu lilah ilaahay baan u mahad celinaynaa allihii naga dhigay dad muslimiina na siiyey nimcatulislaam waliimaan mahadda alle kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab ulmujaahidiin oo juhdigan bixinayso oo gacanna gaalada kula dagaalamayso dadkana diinta barayso haddana dadka abaarta saamayso tabaalaysan la garab taagan inay u gurmato oo raashin u qaybiso nin walba fadhigiisa ugu geyso waxaan leenahay jazaakum allahu khayr waxaan fadhinnaa meel ka mid ah degmada baraawe gaar ahaan sablaale oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaan u fadhinnaa in aan raashin ka qaybinno raashinkaas oo ka kooban laba haaf oo bariisa haaf digira kartoon baasta ah shanla saliida waxaana ka faa'iidaysanaya kun qoys oo ay saamaysay abaarta jimciyatuul ixsaan al khayriya ayaa raashinkaas bixinaysa marka waxaan leenahay intii la baxdayba miisaanka xasanaadka alla u saaro waxaan wax ka soo qaybinnay meesha la yidhaahdo degmada kunturwaarey oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose kunturwaarey iyo meesha la yidhaahdo qoryooley waxaan u qaybinaysaan oo kale iyagana kun qoys kunkii labaad ayaan maanta u fadhinnaa sidaan hore u ballan qaadnay waxaan ballan qaadnay inaan bixin doonno inta uu mandhar barako qab ilaahay uu naga siinayo in aan raashinka bixin doonno meel walba aan gaarsiin doonno ilaahayna wax badan waa nagu guulayey hawshiina weli waa socotaa waa sii wadnaa meelo badanna waa noo dhiman yihiin waana gaarsiin doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo dhammaan dadka muslimiinta ah waxaan la dardaarmaynaa dadkii hadda dabka loo shiday waxaan ka codsanaynaa inay iyagana isu sii naxariistaan dad badan oo iyaga ka daran ayaa jira oo meesha qalinku uusan ku soo dhicin la soo qorin markaad guryihiinna ku laabataan waxaan rabnaa nin walba inaad kiilo kiilo siisaan ama laba laba kiilo idinkana aad dabka u shidaan marka annaga isu naxariisano ilaahayna waa noo naxariisanaya marka waxaan kulligiin idinkula ballamayaa in aad markii xaafidiina ku noqotaan dadka walaalihiina dariskiinna ehelkiinna inaad raashinka wax ka siisaan mar walbana saanun baa laydin soo gaarsiin doonaa haddii ilaahay wax noo soo dhiibo waa idin keeni doonaa haddii ilaahay yidhaahdo marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan dardaarmaynaa inaad dadka ehelkiina dabkii sida laydinku shiday aada ugu shidaan saas ma isku ognahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kulanka nagu cafiyo ilaahay aanan aafo aan layn allahana siiyo mana barqab allahana siiyo ani waxaan nahay guddigii gurmudka awaaraha ee harakad shool mujaahidiin soo dirsatay gobolka shabeellada hoose saad la socotaan raashinka horteen hadda uu yaallo oo maanta ay ka faa'iidaysanayaan kun qoys oo muslimiin ah ee ku nool degmada baraawo waxaa waaye badarkaas meesha hadda yaallo waa beriis digir baasto saliid sokor waxaana ka faa'iidaysanayo kun qoys oo muslimiin ah oo ku nool degmada baraawo walaalayaal meesha haddan aan joogno waa sablaale waxaan leenahay ummaddii meeshaan maanta kusoo qayb gashay muslimiinta ee mustadafiinta ah waxaan leenahay ha la duceeyo baryada ilaahay ha la badiyo waxaana deeqi karo waa ilaahay maahan ibni aadan nama deeqi karo wax ibni aadanna siin waxba nooma taraan walaalayaal qalbiga ha la geliyo ilaahay weynaa waxidka inuuna deeqaayo harakatu shool mujaahidiin oo ku dadaalaysa badqabka muslimka iyo difaaca diinta iyo shareecada raxmaanka inay difaacdo in laisku xukumo wax kale aan rabin ayaa ku dadaalay dhiiggoodii in lagu qaato badarkan hortiina dhooban yahay mar waxaan leenahay jazaakum allahu khayran walaayaal waan ducaysanaynaa aamiin ha la yidhaahdo awalan ilaahay roob allah noo keeno ilaahu roob noo keen ilaahu roob noo keen ilaahu gaalada jibi ilaahu gaalada jibi ilaahu gaalada jibi ilaahu rabbiw gaalada jibi ilaahu umradayna noo sug asalaamu calaykum ugu dambayn waxaa iyaguna dareenkooda ka hadlay qaar ka mid ah dadkii raashin qaybinta ay u samaysay jimciyadda ixsaan alkhayriya marka hore soo dhaweyna damaca ku bilaabaya maxamed abdi aadan maxamed waxaan joogaa degmada sablaale deegaanka wahalkee deegaanka baktalaal mananeyn ibe raashin tira badan oo ka mid ah bariis iyo sokor saliid iyo baasta yananeynka ibe degmadaasay aynaneynka ibeyay walaayada islaamka ilaahay iyoona wala barakaysan ilaahay gacantii hogeli magacayga aadan xasan waay sablaalan jooga bariis iyo baas iyo saliid iyo sonkor khayr allaha siiye muraadkooda allaha seela soo dhaweyn adama waxaa ku bilaabaya bismillahi raxmaan raxiim magacay waa awaxdimatu sacadiya bal ka waran deegaanka wahalkee eriluna maanta waxaa joogtaa degmada sablaale ee wilaayat islaamiya shabeelle hoose bal ka waran maxaa laydin qaybiyey alxamdulilah raashin lanay qaybay meelnaysa laba xaaf bariis ah saddex la saliid ah xaaf oo digir ah iyo shanla oo silid wilaayada islaamiga gurmudka waaraha ilaahay subxana watacala inuu cadow naga jebiyo cadow ilaahay subxana watacala oo diintan kusoo duulayo mar walba uu rabo oo inaan diintan burburiyo ilaahay subxana watacala noo jebina insha allahu tacaala soo dhaweynada magacaa ku bilaabaya abdulqaadir xuseen xasaan waaye deegaanka waalkee waa degmada sablaale waa gartay bal ka war maanta sablaale waxaa soo gaaray jamciyadda alixsaan alkhayriyaha bal ka war maxaa luu siiyey hal loor beriid ah shanla oo saliid ah loor digir ah tuun baast ah sokor ah khadiijo maxamed yarow deegaanka waa intee waa deemaay sablaal ayaa joogtaa maanta bal ka war maxaa luu siiyey raashin waxaa lii siiyey bariis shanla saliida salbuku baastada aanana siiy yaa ku siiyey culumadaayna ilaahay gacantiisa korka yeela adowga iyo adowla jareenka ilaahay jebiyo soo dhawo magacaaga camre maxamed xuseen deegaanka waalkee gabagabow waa gartay waxaa joogtaa degmada sablaale e wilaayat islaamiya shabeelle hoose bal ka war maanta waxaa idin soo gaaray jamciyadda alxisaan maxaa la idin qaybiyey raashin laba afoo bariis ah caag shanlo saliid ah kartoon baasta ah loor digir ah waxaa u ducina walaala gurmud kame in khayr laa siiyo gaalada allaha ka qabo soo dhawo magacaaga maxamed xaaji caawey raashin biriisa liisii digira liisii baasta liisii khayr allah siiyo guul allah siiyo marka hore soo dhaweynagoo magacaa ku bilaabaya magacii waa umi jacfar halkee joogtaa waxaan joogaa sablaale waa gartay deegaanka sablaale maanta waxaa soo gaaray jamciyadda alxisaan alkhayriya bal ka war maxaa la idin qaybiyey waxaa noola qaybay laba loor oo bariis ah haaf oo digir ah kaartoonin baasta ah shanno saliid ah ilaahay mahadiiso wale alxamdi waa ku mahadsan yahay walaalahayn maasha allah dhinacna gaalaha laga dagaalam gacan muslimiinta lagu kaalmeeyo ilaahi rabbi subxaana wataala garabkood ha galo ilaahi rabbi subxaana wataala waxaan ugu duceynaynaa kuwii caalamka tale ay naqdaan adduunka kuwii ka tale ay naqdaan soo dhawoy nagoo magaca ku bilaabay ismaan macalin daahir deegaanka waa halkee sablaale waxaana loo qaybiyey bariis iyo baasto iyo digir iyo saliid iyo sokor mujaahidiinta kor ilaahay inuu ka dhigo gaalana ilaahay jabiyo magacaaga cali cismaan sablaale waa gartay sabral waxaa soo gaaray jamciyadda alxisaan alkhayriya bal ka war maxaa laydin qaybiyey digir bariis baasto saliid haliyada ceyr allaha siiyo soo dhoweynaada magacaa ku bilaabaya faadumo maxamuud rooble deegaanka waa halkee
sablaale waa gartay sabral maanta waxaa soo gaaray jamciyadda alxisaan alkhayriya bal ka war maxaa laydin qaybiyey waxaana loo qaybiyey digir bariis saliid sonkor isagana allaha barakeeyo caafimaad allaha siiyo cawasan allaha siiyo bacirkana roob allaha nooga keeno barwaaqo allahana siiyo soo dhaweynada magaca ku bilaabay daabajaa sablaale waa gartay sablaal ka bara maanta maxaa laga qaybinaya maasha allah barwaaqo iyo badar badarku bariis sonkor baasto digir culummada walaayadda islaamiga ah waxaan ugu ducaynayaa weligood ha jooge soo dhaweynada magaca ku bilaabaya marya nuur deegaanka waa halkee sablaale sablaale waxaa soo gaaray jamciyadda alxisaan alkhayriya bal ka war maxaa luu siiyey laba xaaf bariis ah shanle saliid ah iyo kortoon baasta iyo xaaf digir ah waxaan ugu ducaynayaa walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan inay guulaystaan cadowga inuu allaah ka qabto wixii cadow ka soo ah iyo waxaa guud u salaamaya amiirkeena abucubeeda الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan ufurow mid ka mid ah degmooyinka soo koraya ee wilaayada islaamiga ah ee baay haddaba maxaan kala soconaa horumarka deegaanka iyo sheekooyinka gaarka la tahay waxaan idiin soo gudbinaynaa caawa qaybtii labaad warbixinadii aan ugu magac darnay baraaraha ufurow bashiir muxiidiin abu eeman ayaana halkan inooga soo gudbinaya
الكواكب نجمنا كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن dhisidda masaajidda iyo kala tartamidooda waa mid sal iyo raad xooggan ku leh diinteenna suuban ee islaamka waxaana sugan in qofkii dhisaa masjid inuu allah isagana guri uga dhisi doono jannadiisa iyagoo ka duulaya xadiidkaas ayay reer ufurow ka soo dhalaaleen kaalintaasi waxaana gudaha degmadan ku yaalla tiro labaatan kor u dhaafaysa oo masaajida ah taasoo ku tusinaysa hamuunqabka khayriga ee ku jira bulshada halkan ku dhaqan in tooshka aan ku ifino waxyaabaha ay gaarka la tahay ufurow waa ujeedka safarkeenna dadka reer ufurow iyaga oo allah kaashanaya ayay ku guulaysteen inay dhisaan laba masjid oo waaweyn kaasoo midka koowaad uu ka kooban yahay saddex dabaq halka midka labaadna uu yahay laba dabaq middan oo aan uga markhaati kaacna inaysan jirin magaalo kale oo wilaayaadka ku taalla oo ay ku yaalaan intan oo masjid oo dabaq ah faras magaalaha iyo meelo ku habboon ayaa laga dhisa labadan masjid ee waaweyn waxaana dhismahooda dhexda u xirtay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadan kuwaasoo dadaal hagarla'aanha kadib allah uu ku guuleeyey inay rumeeyeen riyadan weyn kani waa sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ah markhaatiga nool iyo in magaaladan ay ku horumartay sadaqada si gaar ahaaneed dhisidda masaajida allah su-aashan ku saabsan magaalada masaajideeda xaqiiqatan anugu markii aan imid magaalo intaan la-eg oo shan iyo labaatan masaajid leh oo laba masaajid ka mida midna uu saddex dabaq yahay midna uu laba dabaq yahay ma filaynin aad iyo aad baan ugu farxay runtii waxaan dareemay dadkan muslimiinta ah inay ihtimaam u hayaan allah subxaana wa tacaala diintiisii maxaa yeelay qofku markuu maalkiisa bixiyo naftiisana waa sahlan tahay alle subxaana wa tacaala addoommadiisa markuu ugu yeerayey in ay wax bixiyaan nafta iyo maalka alle wuxuu horumariyey maalka يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون waxaa marka lagu jihaadayo allah subxaanahu watacaala fii kitaabi alcasiis markii laga- laga reeba aayat lbayca fii suurati albaraa kulli alle maalkuu hormariyey dadkaa marka muslimiinta maalkoodii waxay ku bixiyeen allah kelmadiisa inay kor noqoto magaaladu waxay leedahay laba masaajid oo waaweyn midna uu saddex dabaq yahay midna uu laba dabaq yahay waxaan aad ola yaabay markii aan tegey ma aanan arag waxaana anigunu aad muslimiinta ugu wareega khaasatan wilaayaadka islaamiga ah meel aan tegin way yar tahay dadkaa degaankaa u dhashay unbaa bixiyey jazaahum allahu khayran kuwooda dibadda jirana allaha barakeeyo kuwooda joogana allaha barakeeyo runtii aad baan ugu soo farxay waxaan ugu yeerayaa muslimiinta kale ee wilaayaadka deggan in ay ku daydaan runtii anigise gaaran ugu duceeyey waxaan allah subxaanahu watacaala u weydiiyey maadaama ay maalkooda ilaahay diintiisa ay gelinayaan inuu alle samada u furo oo alle subxaanahu watacaala beeraha iyo xoolahaba alle u barakeeyo iyo awlaadda ay haystaanba allena subxaanahu watacaala wax ka mida waa naga ajiibay sida ay maanta ku sugan yihiin barwaaqo iyo roob ay haystaan allaha u zaa'idiyo muslimiinta inta ka- inta aanan roob iyo barwaaqo helinna allaha siiyo qarashka iyo dadaalka ay geliyeen reer ufurow guryaha alleh ee masaajida ayaa ka markhaati kacaya wacyiga iyo dareenka diineed ee bulshadan waana dadaal mudan in bulshada kale ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay kaga daydaan reer ufurow afraaddii saamaynta lahayd ee aan halkaas kula kulannay intii aan ku jirnay socdaalkeenan waxaa ka mid ah suldaan cabdilwaaxid macalin xasan suldaanka beesha luway waxa uu isagana si faahfaahsan inoogu sheegay qaabka ay reer ufuro ugu suurta gashay inay qabtaan shaqadan iskutashiga ah ay ku dhiseen labadan masjid ee waaweyn reer ufuro waxay gaar ku yihiin in ay wax bixiyaan oo sadaqada ay bixiyaan masaajidada ay dhisaan dugsiyada ay dhisaan wax kasta oo ay isku tashadaan masaajidadan horka waqti dhowaa la dhisay saad ula socoto ee, midna sideed sano u dhisan yahay midna shan sano u dhisan yahay reer ufuro waa dhisay ee, dad deegaanka u dhashay oo meelo ku maqan lacag way soo dhiibeen laakiin meel deegaankan ka baxsan oo loo tagay oo hadda wax laga soo aruuriyey ma sheegi karno reer deegaankaa dhisay iyaga ku bixiyey hantidaasi ee, geelahooday ku dhisteen lacagadooday ku dhisteen ninka ugu badnaa oo xoolo ku bixiyey waxaan xasuustaa kun leeroo shamindaa bixiyey inta kale iyo nin afar neefo geela hal maalan bixiyey nimankaasaa ugu badnaa inta wax ku bixisay inta kale toban kun shan kun lix kun dad ku darsada way jiraan ee, dad khaas ah oo ilaahay u gargaaray oo wax badan ku bixiyey waa jiraan insha allahu reer deegaanka isku tashaday masaajidada dhan iyagay dhisahaya hadda waxaa keena nin kastaba inuu masaajidadii hadda jiingada ahaa nin kastaba kaas anaa dhisa anaa dhisa lagu tartama ay taagan tahay maanta socodkeenii aan ku dhex marnay ufurow waxaa ka xusi karnaa oo xusuusta inaanan weli ka goyn wakhti aan dul taagnin figta sare ee masjidka saddexda dabaq ee tooba waxa ay sheeko xiise leh daqiiqadahaasina dhex martay mid ka mid ah culimmada deegaanka waxa uu si degnaan ay ku jirto inoogu sharxayaa qaabka iyo maraaxiisha ay soo mareen masaajidan quruxda badan ee dabaqyada ah ee ku yaalla ufurow isagoo mar kale ka markhaati kacay iskutashiga deegaanka iyo u kala tartamidooda khayriga weliba rogne hadda masaajidkii towba leray oo degmada ufurow ka yaalay qaybta sare iyo saarangna degmada ufurow masaajid badan ka yaalaan ilaa labaatan shan masaajida ka taalla masaajidka unatiron weliba leray masjid towba ayaa leray saddex dabaqu hadda dabaqa korya saarangna kii saddexaad u kan masaajid kale ma ka yaala lama dabaqa ka yaala masaajid jaamaca lerawya ka yaala mar insha allahu taala masaajid masin degmada antaasya ka kooban yihin marka masaajidan dhismahooda yaa iska kaashada waa walba isku kaashiday ee mabuha ee dhisma masaajidadan ee bulshada deegaanka ee iska kaashiday walkale meelka langushaani male hay-adma walkale manshaagna qandaraas meeka dhisna dhammaantii waba dhisadaanna bulshada deegaanka iyo dhisadaan yoo iska kaashadaan masaajid dadka ka tukadaayaan ee marka baahida la argay oo dadka bulshada badatay iyo masaajidna saas iyo aan badadaan ee haddii masaajid badan mayba daremas in meel bulsho badan roogdiyo daremasa marka sidaad maalinta jimcaha oo kale inta masaajidda buusan ayaa bannaanada yadda ka tukadaaya maasha allah markan aragtideena socdaaleed waxay u jihaysatay dhanka ganacsiga iyo waxyaabaha ay la gaar tahay ufurow waxaanay noo soo bidhaamay arrimo badan oo aan u aragnay inaan u soo tabino intiinnii aan weli tegin halkan ama khabarkeeda uusan soo gaarin in qiimaha badeecadaha uu yahay mid si aadaa uga duwan magaalooyinka kale ee waaweyn waxa ugu muhiimsan ee aan ku aragna ufurow qiimaha alaabtuna waa bares dubay haddii ay dadku hore u maqli jireen bares bakaaro waxaay sidaas u sameeyeen ganacsataduna waa inay dadkoodu ay helaan alaab qiimo jaban oo taya sare leh islamarkaan uu iibsan karo qof weliba sidaba ay iyagu inoo xaqiijiyeen xaaji xasan bariise waa guddoomiyaha ganacsatada ee degmada ufurow sheeko xiise badan oo ina dhex martay kadib waxa uu inooga warbixinayaa xaaladda ganacsi ee magaalada iyo waxyaabo badan oo hore u daboolnaa raashinkastoosmayninkukoasamada ninkukoye waliba maylaraa suurtageliyey oo degmooyinkukudugunaa ganacsataan oo iska tallatay eni maylaraa raashinkas toos degadan kugadadan iska tallataya raashinka kukudugugna inaynu qiima hooseyno sida degmooyinka dariskana diinsoor gasaa dheere buur dhuubay iyo baar dheere afar degmo jiiraankanilaamaan kudugunaa inay ganacsataan si toos aan la macamuloodaso ganacsiyada waaweyn oo ka hiran dibadda si toosa bedaha ugu adayaan manaha ee sababtaasa manaha khilafaas inaynu maylaraa ku qiima hooseyno gaar ahaanna maylaraa may ka talagalnaa ganacsatada sidii maylaraa raashin jaban uuna ku gada fadnay ama maylaraa in aawii fadnay intii una manaha tabartaana eh saasaa manaha ee ganacsigaanu ku socda hadda ula gaalawano meel walba maylaraa uleys ku kuway ama maylaraa dhinagii shadaalka iyo manaha noocogaas gaalaweyn hataa manaha ee wali anaad meelahanka qiima hooseyo meelaha dameylaray caasimadaba karooga shadaalka fuusi shadaale meelaray lama boqol iyo lixdan biyo iyo ka gadaw una damay ka gadahayna iyadoo baabuur iyo walkastaa ka darin lama boqol iyo toddobaatan marka ay raashinka oo hamar ku kooyo bakhaare hamar qiimaha karooga meelaray ka gadaan una degmada ka gadaana taasna may suurageliyeen una bikaash raashinka ka gadadaano oo una maanaa macaamiil faylan suubino degmooyinka darasadana eba maylaraa inayn safar gobolada kale iyo caasamada inayn safarnan iyo hiranaadaan saas dartee oo unu kafaahidnay un raashinkaas walyar kuweydaano mudanan ka dhabriyaano ganacsigaanoon ang mahdayni inuu haddana dadaalkaas maylaraa labalaabno maylaraa inoo qorshaysan tani waa mid ku timid awood rabbi iyo amni dheeraad ah oo ay heleen reer ufurow iyo in wilaayadooda ay u muujisay garab raaricin iyo in la dhegaysanayo codsiyadooda horumarineed ee magaalada waxaana inagu maqaalo ah in wilaayada islaamigaha ee baay ay wakhti xaadirkan ku maqan tahay qorshe iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada ay ku dhisayso sida ay inoo sheegeen dadka reer ufurow socodkeennii weli ma uusan soo idlaan soo tebintii ufurowna fari kama qodna xalqada xigta ee warbixinnadanna waxaan dhegaystay dhegtaada ku dhibcin doonnaa dhinac cusub oo xiise gaar leh hadduu allah idmo
المصانع دوننا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا نحن النماذج تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا نحن النماء نحن النماء فوق الكواكب نجمنا نحن الخيول إذا عدوا نحن الجواب فعالنا نحن الخيول إذا عدوا نحن الجواب فعالنا الذين إذا أتوا أضحى المقدم خلفنا نحن الذين إذا أتوا أضحى المقدم خلفنا نحن النماء يعشق قربكم والعز يعشق قربنا الهول يعشق قربكم والعز يعشق قربنا والعز يعشق قربنا نحن النماء
guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawaa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey soo gudbinta barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmeenno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh